Magaalada Kalkaciya weliba la hirgeliyey wadooyin laami biyo-mareen ah iyo xalan hel ah goobo biyo fadheeda jaran ah xiliyada roobaadka waxaana sii tiro caqabad weyn ah ka haytay isku socodka dadka iyo baabuurta suuqa xeera dayax oo kumid ah ayaa meelo biyo si xun aan fadheeda jaran ah roob kasta ayaa hadda wajahaya isbedela muuqda kadib markii dowlada hoose ee ka hirgelinaya wadooyin nadiif ah oo furan ah taasay tiro koran qaadasa isku socodka dadka iyo ganacsiga waxaana kumid ah shacabkii iyo baabuurleyda ayaa hadhawaayeen wadooyinkan la dhisay iyo hirgelinta biyomareenada iyo goobo biyo fadheeda jaran iyo oona sheegeen inay hadda wadooyinkaasi faylaya u maraayana roobkii hore iyo roobkan magaalada waxa udhexeeya farqi weyn laami magaalo waa taagan yahay qurux baa ka muuqata iyo sharaf siigidii iyo boorkii iyo dhibaatadu ahaan jiray ma leh magaalada marka waxaad moodaa dadka dhiman oo weli aanan tarloogga saaran waxaan leenahay hala saarto dowladda hoose iyo duqeeda iyo shaqaalaha dowladda hoosena waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa hawlka madaalayaal weli hogadii waxaa la rabaa shaqo badan inaad sii qabataan dhanka waxaan ku boorinayaa nadaafadda magaalada oo kaleeto oo aan dhanka biricda besa ahayn ee ah qashinka iyo caagadaha iyo biyaha xaafadaha jiifa in xal loo helo waxaan rajaynayaa oo ayna ka hadal u baahan barnaamijkii xal u helidda magaalada in biyaha laga saaro waxaan leenahay waa barnaamij weli taagan laakiin waxaad mooddaa hadda laftarkeeda in biyihii in badan xal loo helay magaaladii meelihii fiyaalaha iyo meelihii quruxda badnaa inay soo baxeen waxaan leenahay shaqo qadan fiican baa qabateen
markii loo eego internoogga iyo waddooyinka la sameeyey iyo nidaamyada biyomareennada ah ha laga qayb qaato horumarka magaalada khaastan si gaara ha laga qayb qaato nabadda raxmadda ilahay baa noo bilaabatay roobkii iyo naxariistii iyo barwaaqadii iyo qabowgiina waan haynaa wadooyinkan aala dhisa ka horta waxay ka qayb qaateen bilicda magaalada aad u qurux badan tahay waaga hore hadishmin ma ahan den annaga arday baa nahay waaga hore markaa iskoolada aadayno wadooyinkooda biyey ahayd wada dhiiqo wada madow hadda yacni alxamdulilah biyo ma fadhido yacni waxbarashadana waa la joojin jiray xitaa markay roobabka imaadaan hadda fiirihii waa dhigan karnaa daashinoodda magaalada hadda biyima sidii hore ma u soo geliya ma u soo galaanba dan marka waxa ugu weyn ay ka qayb qaato waa quruxda magaalada iyo magaalada sidii hore biyaha u fadhiisanin waxaan odhan lahaa dowladda hoose qolada qaybta gaadiidka inay soo daayaan waxyaalo ay dhallinyaradu sida macnaha baraha bulshada oo kale qaabka waddooyinka loo galayo iyo sida macnaha xoogaa yara ay fafaala ay ka qaataan si ay xoogaa shilalka baabuurta iyo socodxumada iyo macnaha hannaanka uu u saxmo ay u soconayaan bilicda magaalada haddaan fiiriyo magaaladu aad iyo aad bay u dhismaysaa maasha allah dad aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad waxa weeye raacsiisan oo niyad ahaan iyo taageero ahaan iyo qurux ahaan iyo bilic ahaan magaalada aad bay u fiican tahay dhismaheedu waxaan leeyahay sida hadda ay ku socoto in laga sii wada ma ahan iyose dib uga laaban magaalada gaalkacyo run ahaantii roobka hadda hadda maanta da'ay asbuucan aanu ku guda jirnay bartamihiisii iyo markaynu isbarbaridna roobka xilliyadii horeeto da'i jiray yacni biyaha magaaladaas markay ku dhacaan ama roob ku da'aan kuga ama dayrta iyo maantayto farqi weyn baa u dhexeeya taasna waxaan dhihi karnaa waa mashaariicda ka socota iyo horumarada ka socda haddii laamiga aynu fiirino waxa kan la yidhaahdo isbitaalkoyn hadda xaruntan hadda joogno isbitaalkoyn hortiisa weeyaan waad arki kadhaan waxyaalaha ka muuqda horumarka iyo macnaha wax kan isbeddelka uu leeyahayna wax kan la yidhaahdo halka ayay ka muuqataa marka waxaan leeyahay degmada gaalkacyo iyo hoggaankeeda aad iyo aad baa u mahadsantiin baan leeyahay